by the way meelaha ugu horeyso etoobiya qaadan doontana gobolada waqooyi waay ama rumeeya ama ha rumayn ama qabyaha lagu dhiirigeliyo somaalaan ka go'aynaa war soomaali kama go'aysid meelaad ku go'od wax go'inkaada rabaana lama arko sababtu maxay tahay isleedahay marka dee waxaa la yidhi nin naagtaada rabo gabadhaada laguma karo etoobiya iyadaa hargeysa rabta dee inay qabsato ayadaa rabto barbare inay qabsato ayadaa rabto inay boosaaso qabsato shacab fara badan oo etoobiyaan ahoo askar iyo basaasiinana way soo gelisay mar dhanba waxay noqonayaan fifty fifty bay noqonayaan kaana xoog badan reer galbeed baan ka shaqaynayo hawshaas ayada marka soomaalida waxaa la rabaa inay etoobiya laqdo qabyaaladdaana ka shaqaynayso qabyaaladaa ka shaqaynayso qabaayiladan isdilahayo soomaalida kale la naco colaad loo qaado etoobiyaanka la jeclaado oo hadhow la yidhaahdo qabiilkiina annaga aynu ilaalinayno heshiisna la gala waa sida lagu qabsaday gumaystayaashu africa ku qabsadeen inay qabiil la heshiiyaan qabiilka kalena ay iska dhiciyaan